barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha februarina waa siddeed iyo toban sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aad ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah dood ay dhallinyaro kala duwani ku eegayaan caqabadaha ka hor imaan kara madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulla ahi farmaajo aniga waxay ila tahay caqabadaha madaxweynaha horyaallo in caqabadihii hore usoo jira ay lamid yihiin oo wax badan aysan iska bedeli doonin laba ayaan u kala qaadi karnaa caqabado gudaha ah iyo caqabado dibadaha dibadda ah caqabadaha gudaha gudaha ah waxaan ka soo qaadan karnaa oo ugu horeeyo inay tahay qabyaaladda
sidoo kale barnaamijka intuu socdo waxaad dhegaysan doontaan dhinaca iyo heesaha horta horta yaanan fududaan yaanan fududaan farta sooma ay qorin farriin baana inay tahay xubintii ciyaarahana waa maqli doontaan dhegaystayaal balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka mike pence oo maanta ka hadlayay shirka ammaanka ee magaalada munikh ee dalka jarmalka ayaa sheegay in maraykanka uusan bedeli doonin ballanqaadkiisa ku aadan isbahaysiga neto mike pence ayaa u sheegay hogaamiyeyaasha yurub in ay lagama maarmaan tahay in neto ay ka muuqato adduunyada casriga ah sida ay hadda uga dhex muuqato awood ahaan si buu yiri loola dagaalamo kooxda daacish oo uu ku tilmaamay inay tahay sharta ugu weyn ee hadda ka jirta caalamka bens ayaa sidoo kale wacad ku maray in maraykanka uu la xisaabtami doono ruushka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa ka hor inta uusan ka tegin jarmalka waxa uu la kulmi doonaa hogaamiyeyaal ay ka mid yihiin janselarka jarmalka angela markel madax ka tirsan midooda yurub madaxweynaha afghanistan ashraf khani iyo ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi
koox maleeshiya oo ka tirsan ururka daacish ayaa weerar ay ka geysteen bariga dalka afghanistan ayaa la sheegay inay ku dileen toddobiyo toban ka tirsan ciidamada dowladda afghanistan weerarkaasi khasaaraha geystay ayaa waxa uu ka dhacay degmada dihbala oo ku taalla xadka gobolka nangarhaar halkaas oo ah meel ay ciidamada afghanistaniyiintu ka wadaan howlgallo ka dhana kooxda daacish wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a markana aanu gudagalno xubinta madasha dhallinyarada waxaadna kusoo dhawaataan qayb kale oo ka mid ah isla madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aad ku maqli doontaan aragtiyo kala gedisan oo dhallinyaradu ay ka muujiyeen caqabadaha hortaagan madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxaa inala socodsiinaya oo soo diyaariyey waryahayga nuur xasan nuur bukhaari oo dhinacayga fadhiya hadda
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo aad sabti walba goorahan oo kale ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka waxaad toddobaadkan ku maqli doontaan qaybtii labaad ee dood ku saabsan aragtida dhallinyarada ee hogaanka cusub ee soomaaliya waxay si gaar ah uga hadli doontaa caqabadaha horyaalla madaxweyne farmaajo iyo sida uu uga gudbi karo waxaa marti iigu ah bashiir macalin khaliif oo ah saxafi degan magaalada istanbuul faadumo cabdi cali oo ah gabar u dhaqdhaqaaqdo arrimaha dhallinyarada oo ku nool magaalada muqdisho iyo mustafa maxamed cali caadle oo ah arday wax ka barta magaalada ankara balse hadda howlo waxbarasho u jooga jaamacadda magaalada milano ee dalka talyaaniga ugu horreyn waxaan hordhigay martida barnaamijka caqabadaha horyaalla madaxweyne farmaajo waxaana ku hormaraya jawaabta su-aashan mustafa caadle
aniga waxay ila tahay caqabadaha madaxweynaha horyaallo in caqabadihii hore usoo jira ay lamid yihiin oo wax badan aysan iska bedeli doonin laba ayaan u kala qaadi karnaa caqabado gudaha ah iyo caqabado dibadaha dibadda ah caqabadaha gudaha gudaha ah waxaan ka soo qaadan karnaa oo ugu horeeyo inay tahay qabyaaladda oo mujtamaca soomaaliyeed caqabada ugu weyn oo haysata la dhihi kara inay tahay waxaan taas u leeyahay tusaale ahaan hadda madaxweynaha waxaa hor yaallo inuu doorto ra-iisul wasaaraha oo shaqada ugu horreysa inuu qabta rabto oo la rabo ay tahay waxaan hubaa qofka uu jecel yahay inuu inuusan haddii uu rabo qofka uu jecel yahay inuu doorto inuu caqabado waaweyn uu kala kulmi doono dad badan oy saaxiibo yihiin dad badan oo inta ololaha ku jiray soo garab siiyey inay uga hor imaan doonaan ayagoo markaas ka fikira in ninka uu rabo uusan qabiil qabiilka uu ku dhashay inay ku diidaan laga yaabo marka caqabad weyn oo inuu dadka xuso tilaabta uu qaado dad kala go-aano uu sameeyey ama waxyaabo kale uu rabo isaga laftiisa intay qabiil u arkaan mucaaradayo dad kale oo waxaa jira laftiisa hadda oo la doortay uusan tilaab qaadin dad xataa qabyaalad ku diidan yaysan hadlin laakiin si hoosan way u jiraan marka qabyaaladda waa caqabada koowaad siday ila tahay tan labaad awoodda dowladnimo oo ama dowladda soomaaliya oo aada u liidata iyadana waxaa waaye waa caqabad kale caqabadaha jira waxaa ka mid ah laftooda maamul goboleedyada oo berito maxaa la dhahaa ayagana caqabad ku noqon karo maxaa la dhahaa waxyaabaha uu rabo dhaqangalkooda waxaa kaloo kamid ah dakhliga dowladda oo aada u liita isagana oo dhaqaale xumo iyadan inay jirtan oo caqabad kale marka caqabadahaas waa caqabado gudaha kuwo kalena way iska jiri karaan caqabada dibadda waxaa kamid ah iyadana dowlada dowladaha deriska oo kale oo ayagana masaalix kala duwan soomaaliya kale ama sawirka ay ka haystaan madaxweynaha uusan sida ay ayaga rabaan uusan ahayn waxaa kaloo jiri karo dowlado carbeed oo kale oo kale oo ayagana kulahaa maxaa la dhahaa isheeg lug ku lahaa ayagana ama faragelin ku haya doorashadoo kale oo ayagana musharaxooda uusan soo bixin marka caqabadaha waa iska badan yihiin dadka dibadda masaalixda kaa leh way iska tiro badan yihiin lama sheegi karo lama koobi karo laakiin inahaasa ugu waaweyn sida ila
faadumo haye caqabadaha ugu waaweyn ee ku hor gudban madaxweynaha iyo ama xukuumadda uu soo dhisi doono wajihi doono maxaa ka mid ah
nuur aada umahadsan tahay waxaan aaminsanahay in soomaaliya horumarka kadib ay u baahan tahay sabir iyo dhowr adeeg madaxweynaha cusub maxamed cabdillaahi farmaajo waxaa horyaala caqabado u baahan in dhowr adeeg loo sameeyo mida koowaad waxaan aaminsanahay caqabada koowaad inay tahay iswaafajinta hamiga iyo dareenka dadka soomaaliyeed ay ka qabaan iyo guusha ay filanayaan inuu gaarsiin doono madaxweynaha cusub iyo iswaafajinta mas-uuliyadaha iyo shaqooyinka adag ee yaalla xafiiska madaxtooyada ama kursiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya caqabadaha ugu waaweyn oo qabsan doona waxaa kamid ah sida ciidanka qaranka ama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in lagu bixiyo muddo islamarkaana u baahan qarash iyo wakti iyo in la tayeeyo ciidamada kuwaasoo aan aaminsanahay in ballanqaadka koowaad ee maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya oo ahaa xasilinta iyo amniga iyo nabad kusoo dabaalida soomaaliya inay qeyb weyn ka qaadan karto waxaan aaminsanahay caqabada labaad inay noqon karto xiriirka isaga iyo ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabi doono dadka soomaaliyeed waxay aada uga cabsanayaan in dhacdo sidii afartii sano lasoo dhaafay ee dhci dhici jirtay oo hayd in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay isqabtaan islamarkaana baarlamaanku uu shaqo ka dhigto in labadaas madax ama mas-uul ukala hiiliyaan marka maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa hortaala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka dhaqangelinta shuruucda dastuurka iyo xiriir sameynta iyo kala saarida awoodaha ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha si shaqada ay unoqoto mid nidaam ku socoto waxaan aaminsanahay caqabada kale inay tahay in xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya dowladaha deriska iyo dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha waxaa laga filanayaa in rajo fiican iyo xiriir wanaagsan iyo xiriirkii hore u socday dowladdii hore samaysay inuu halkaa kasii wadi doono iyo iswaafajinta danaha dadka soomaaliyeed waxaa macquula inay kala duwan yihiin danaha dowladaha deriska iyo danaha dad danta soomaaliyeed islamarkaana soomaaliya aysan ahayn weli dowlad dhaqaalaheeda iyo amnigeeda iyo ciidamadeeda isku filnayn waxaa iswaafajin ka rabtaa dowladda soomaaliya inay iswaafajiso habka maamul ay ula wadaagi doonto siyaasadda arrimaha dibadda wadamada kale ee danaha soomaaliya kale iyo iswaafajinta xiriirka dowladaha danaha kale ee soomaaliya soomaaliya waxaa imaan doona dowlado shisheeye islamarkaana raba inay maalgashtaan waxaa muhiima in loo diyaariyo shuruucdii iyo kala dambeyntii iyo sidii loo ilaalin lahaa danaha kala duwan waxaan aaminsanahay haddii shacabka soomaaliyeed ay si wada jir ah ula shaqeeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in la gaari karo meel kasta oo la rabo dareenka dadka ku jiraa waxay tahay in madaxweynaha keligii uu horumar iyo nabad iyo cadaalad iyo wax walba sameyn karo taana caqabad bay noqon kartaa dadka soomaaliyeed waa inay si dhow ula shaqeeyaan si aysan caqabad ugu noqonin wadashaqeynta dowladda iyo dadka kala go-an iyo eh, ciidamadii amniga lama wareegin iyo eh, xiriirka dibadda ayaa xun iyo waxyaalaha si meesha looga saaro waxaan aaminsanahay dadka soomaaliyeed waa inay si dhow u ilaashadaan dowladda eh, horumarka iyo nabadda gaarsiin lahayd dadka soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inay yihiin furaha ee furi kara caqabad kasta oo ka hor imaan karta dowladeena si dhow ha loola shaqeeyo caqabadahana waxaan aaminsanahay inay dhammaan doonaan Eh, dhanka xiriirka dibadda iyo diblomaasiyadda iyo waxaan aaminsanahay haddii golaha wasiirada oo lasoo magacaabi doono ay noqdaan kuwo ku salaysan dad tayo iyo khibrad u leh oo waddankan hore usoo shaqeeyay xukuumadihii kala duwanaaye dalka soo marayna tayo iyo sumcadna ku leh ku dhex leh ummadda soomaaliyeed inay xalka qayb ka noqon doonaan in soomaaliya eh, rajada fiican ee laga filan karo dowladdan ay hore ugu sii socoto waa garta fulinta amniga iyo siyaasad fadhidana in dadka soomaaliyeed ay gaari karaan waaya waa mahadsan tahay faadumo Een, bashiir macalin khaliif maxaa ku dari lahayd adigana
wax eh, waxa weeyaan eh, akhyaarta eh, dooda igula jirta eh, inta ay dhaheen ayaan uun wax yar ka bedeli lahaa haddii aan af- aragtidayda aan ku- aan ka dhiibto Eh, waxaan u arkaa in ay tahay eh, caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan madaxweynaheena cusub waa maxamed cabdulaahi farmaajo in ay ugu weyn tahay arrinta amniga oo aan ognahay eh, waddanka soomaaliya waddankeena soomaaliya in ay joogaan dhowr iyo labaatan kun oo oo askari oo ka socda wadamada africa ka socda eh, kuwaasoo dhowr iyo tobankii sane ee u dambeysayba waddankeena ku sugnaa eh, loona soo diray inay nabadda ilaaliyaan xasiloonida iyo kala dambeyntana soomaaliya ay dib ugu soo dabaalaan eh, waynuna ognahay ilaa hadda eh, meesha ay wax marayaan marka arrinta amniga oo lagaga lagaga takhalusi karo ama lagaga guuleysan karo in la helo ciidan soomaaliyeed oo buuxiya kaalinta ay hadda ugu jiraan dowladeena eh, federaalka ee soomaaliya ciidamada amazon eh, kaalintaas ciidan buuxiya oo tayo leh eh, in la helo eh, caq- eh, ayaa lagaga maarmi karaa marka caqabada koowaad waa caqabada amniga Eh, caqabada labaad waa arinta corruptionka iyo musuq maasuqa oo aan aan- haddaan si kale udhigna aan dhihi karo waa cadaalada iyo garsoorka waa caqabada labaad ee ugu weyn ee hortaala ee ay soo hoosgeli karaan eh, haddii la yidhaahdo qabyaalad haddii la yidhaahdo dhaqaale xume eh, haddii la yidhaahdo eh, yacni eh, daciifnimadka xukuumadda eh, la filaya inay timaado ka imaan karta intuba aan isleeahay eh, cadaalad iyo garsoor la-aanta ayay intuba hoosgelayaan aan isleeahay waa caqabada labaad waaye caqabada saddexaad waxaan isleeahay eh, waxaa jira oo waddankeena soomaaliya uu leeyahay dastuur qabyo ah oo ilaa haatan aan la dhamaystirin dowladii hadda xilkeedu dhammaadayna laga rabay in ay ay meesha kasii dhaqaajiso balse eh, nasiib daro aysan eh, wax badan uusan uga suurtagelin marka arrinta dastuurkan qabyo qoraalka ah iyo in eh, la ansixiyo habkan hadda ay ku dhisan tahay dowladda soomaaliya oo ah habka loo yaqaano federaalka ama awood qaybsiga iyo gobolaysiga eh, oo aan dadka soomaaliyeed ka haysanin wax la yidhaahdo eh, eh, cod aan ka haysanin Eh, arrintaasi waa waxyaabaha la rabo in eh, maxaan ku idhahdaa iyadana caqabadaha hor yaale inuu ka gudbo eh, gudaha ayay kamid tahay waxaa kale oon afar ku dhihi lahaa caqabadaha noocaas ah ee waddanka soomaaliya eh, in la gaarsiiyo muddadan eh, kooban ee afarta sano ah oo runtii aada u xadidan tir ahaan in la gaarsiiyo in dadka soomaaliyeed afar sano kadib la gaarsiiyo inuu qof iyo codkiis la gaarsiiyo oo caqabaduhuna way kala horeeyaan sidaan sheegnay arrimaha amniga oon la sixinna aysan taasi suurto gelayn Eh, taasi waa mid Eh, midda kale oo ay walaashayna kaga dhawaajisay waxaa ka mid ah iswaafajinta dareenka ummadda soomaaliyeed iyo waxa ay rabto madaxweynahana ka guuxaya iyo masaalixda wadamada dibadda ah gaar ahaan wadamada eh, ay ka joogaan ciidamadu ee aan deriska nahay sida etoobiya iyo kenya iyo wadamada lamidka ah iswaafajinta labadaa arrini waa arrimaha ugu adag ee la dhihi karo Eh, dhanna gudihii bay ka tahay dhanna waxay ka tahay arrimaha eh, dibadda ayay ka tahay marka intaas haddii la isla helo oo ay isla hagaagaan eh, uma arko eh, in ay dhib kale oo badan uu imaan karo Eh, haddii aan ta aan ku leexdo nuurow eh, dhanka maxaan ku idhaahdaa eh, caqabadu sideedaba waxaan anu aaminsanahay fursadda maanta ina hortaala inta ay la eg tahay ee weynan say u weyn tahay ayay caqabaduna u weyn tahay inay isla egyihiin oo isu dhigmaan baan u arkaa wax caqabad la-aanina ma jirto adduunkana waa inay soomaalidu ogaadaan adduunka meel aan caqabad lahayn iyo dowlad aan faragelin lagu haynin eh, ma jirto faragelinta waxaa ka guuleysan kara ummadda ka guuleysata Eh, sideedaba dowladuhu hay-ad khayri ah ma ah hay-adda khayriga ah inta meel timaaday dadka mucaawimo u qaybisaa hay-ad eh, dowladi shilinka kaa soo gala iyo waxa ay kugu taageertahay waa dayn waaye dan bayna kaa leedahay adaa se la rabaa in aad iska dareento danta ay kaa kaa leedahay waxaa jirta maalmaha dhahay dhahaysa qofna dhabarkaaga ma fuuli karo haddaadan adigu isu diyaarinin marka waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed ha ogaadeen eh, in eh, caqabad la-aan aysan jirayn balse ay iyagu ay gacantooda ku jirto sida ay ula tacaamulayaan caqabaadka iyo rabitaanka dowladaha shisheeye waaya bashiirow ee caqabadahaasi sidee ugu gudbi karaa een, dowladdan ama madaxweynaha uu soo dhisi doonana sidee uga faa'iideysan kartaa fursadahaas horyaalla oo ay ugu weyn tahay ee, taageeridda shacabka ay u muujiyeen hadda Eh, waxaan isleeyahay nuurow eh, waxa uu kaga kaga gudbi karaa caqabadaha noocaas oo waxa uu kaga gudbi karaa eh, in uu ka dhabeeyo eh, maxaan ku idhaahdaa eh, eh, doorashooyinkiisii ama eh, ololihiisii doorasho oo ahayd eh, in uu la dagaalami doono dhanka musuq maasuqa eh, ciidan soomaaliyeedna ay u noqoto tallaabada koowaad ee uu qaadayo waa in ay noqoto eh, waxaan aan dhihi lahaa waxyaabaha sahli kara waxaa ka mid a maalinta inta aan xilka loo dhaarin ama maalinta xilka loo dhaariyin shaqada ugu horeysa ee madaxweynuhu uu qaado in ay noqoto eh, in uu ka dego gobol kaste oo soomaaliyeed oo ay suurtagal tahay in uu ka dego oo uu dadka soomaaliyeed ee taageerada intaa la eg ee hiil iyo hooda maanta diyaarka ugu ah meel kastana ka bannaan baxaya dareenkoodana muujiyey kuna garab istaagay in uu tusiyo in ay maanta leeyihiin madaxweyne ee ka damqanaya waddanku saan wada ogsoonahay abaaro iyo meel wuxuu ku jiraa meel aad u adag buu waddankeenu marayaa marka arrintaasi waa in ay u noqoto eh, aasaaska koowaad masaalixda dadka soomaaliyeed in la ilaaliyo waa inaan laga horumarinin masaalixda ay dada- ay ay dowladaha kale kaa leeyihiin inaan tash- ta- eh, eh, shacabka soomaaliyeed inaan laga horumarinin waayo waa in uu madaxweynuhu ta- uu ka dhigo eh, mudnaantiisa koowaad tiisa labaad iyo tiisa saddexaad iyo afraad iyo shanaadba danta ummadda soomaaliyeed waa inuu ka dhigo isaga oonu aaba yeelaynin eh, waxaa eh, maxaan ku idhahdaa say u arkayaan tallaabada wadamada deriska ah wadamadii aan uga soo baranay eh, hagardaamada iyo dhibaatada haddaan meeshaas wax yar isiyo eh, waxaa laga yaabaa dad badan oo soomaaliyeed waxay isweydiiyaan eh, hadduusan wadanin madaxweynahan cusub wadamada deriskii inuu fashilmay u badan tahay hal su-aal in ay isweydiiyaan baan aada u jeclaan lahaa waxa ay tahay su-aashaasi eh, wada intaasoo madaxweynaha ina soo martay oo midba ay cidi wadatay midba cidi taageeraysay maxay inoo qabteen bal su-aasha inaan isweydiino oo inta aadan isdhihin eh, haddaysan kuwaasi taageerin meel ma gaarayo kuwii ay kuwaas taageerayeen dariskiihi muxuu in- meeshuu ina dhigay muxuu inoo horseeday muxuu ina dhaxal siiyey su-aashaa markaan isweydiino ayaan ogaanaynaa in uu yahay guusha keli ee ugu weyni bacd allah in lagu tiirsanaado in shacabka soomaaliyeed danihiisa la ilaaliyo waa mahadsan tahay bashiir macalin khaliif Eh, waxaan jeclaan lahaa isla su-aashaasi inaan weydiiyo oo ah sida uu uga gudbi karo caqabadaha laga yaabo inay soo wajahaan madaxweynaha cusub iyo eh, siduu ugu faa'iideysan lahaa fursadooyinka hadda horyaal Eh, mustafa cadle oo jooga eh, itaaliya mustafa Eh, anigu waxay ila tahay eh, inuu uga gudbi karo eh, hal qodob oo ah inuu dadkiisa kasbado Eh, dadka soomaaliyeed inuu kasbado oo sida uu hadda u kasbaday uu ku dadaala inuu sii haayo tan labaad inuu dadka fahamsiiyo caqabadaha horyaala laftooda dadka inaysan u fahmin dhibaatadii soomaaliya ay qabtay boqolkiiba boqol inay dhammaatay inay soomaaliya janno gashay inaysan dadka u fahmin dadka inay u fahmaan in wadada maxaa la dhahaa horumarka iyo xornimada ay hadda bilow tahay oo ay ku gacan siiyaan caqabadana inuu la kulmi doono oo markaas ayagana ay garab istaagaan marka inuu ka- uu kasbado waa mid tan labaad inuu ku dadaalo siyaasiyiinta soomaaliyeed inuu ayagana kasbado gaar ahaan kuwa kula jira dowladda aragtidiisa u sharaxo ka dhaadhacsiiyo labada gole iyo golaha xukuumadda iyo kulli inuu tiin isaga aaminsan oo hal meel ay u wada socdaan inuu helo oo meesha la aadaya lafteeda uu ka talageliyo marka aniga intaasaan isdhihi lahaa inay ugu muhiimsan tahay inuu dadka kasbado En, faadimo cabdi cali maxaa ku dar lahayd adigana Een, aad u mahadsan tahay fursad weyn ayaa hortaala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo ah inuu haysto taageerada shacabka soomaaliyeed iyo kalsoonida Ee, dowladdu waxaa looga baahan yahay inay ka faa'iidaysato kalsoonidaas iyo dareenka dadka soomaaliyeed ugana faa'iidaysato waddadii saxda ah ee looga baahnaa Ee, tusaalaha koowaad waxay tahay caqabad waxaa noqon kartaa in een, maamul goboleedyada oo hana qaaday dowladan ka hor oo nidaamka federaalka ee, qaatay in soomaaliya ay yihiin qayb ka mida maadaama sideed iyo tobankii gobol ee soomaaliya ay u kala qaybsan yihiin maamullo federaal ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaa hortaala inuu kula dhaqmo siyaasad xasiloon degan islamarkaana nabad iyo horumar horseedi karta maamul goboleedyada maadaama wadanka uu nidaam federaal ah uu afartii sane lasoo dhaafay waqti badan iyo eh, dadaal badan eh, ay ku bixiyeen dadka deegaanadaas jooga islamarkaana maamuladana ay yihiino hadda meelihii xildhibaanada laga soo doortay ay tahay Eh, caqabada labaad eh, wuxuu uga bixi karaa oo eh, ah eh, xiriirka eh, dibadda ama wadamada deriska in danaha soomaaliya ay noqdaan mar walba eh, midda ugu horeysa uu madaxweynaha ka turjumayo marka eh, la joogo arrimaha dibadda ama siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya waxay qaadan kartaa siyaasad arrimo dibadeed oo cad oo qorsheysan islamarkaana meel u socoto iyo meel ka socoto la yaqaano waxaan aaminsanahay in haddii dad tayadeeda leh eh, ay qabtaan wasaaradda arrimaha dibadda ee la heli karo siyaasad ay dadka soomaaliyeedna yaqaanaan oo cad islamarkaana dowladdana ku la jaan qaadi karto Eh, arrin caqabada kale waxay noqon kartaa in xal waara loo helo eh, nidaamka four point five-ka ama muddo dadka soomaaliyeed ay u arkeen inay caqabad tahay Eh, islamarkaana madaxweynaha caqabad ku noqon doonta eh, xilliga magacaabista ra-iisul wasaaraha oo qabiilada qaar ay rabaan in ayagu ay usoo dooraan ra-iisul wasaaraha ama eh, ay dhahaan lakashi mana laga sameyn marka waxaan aaminsanahay in caqabadaas laga gudbo madaxweynaha wasiiradiisa iyo eh, ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan dadka lagu saleeyo eh, dadka soomaaliyeed inay sameyn yihiin aysan jirin wax four point five ah caqabada kale jirda inta waxay tahay eh, in siyaasad qabo oo ballanqaadkii madaxweynaha ka mid ah in lagula dhaqmo eh, hooyinka kasoo horjeeda dowladda ee al-shabaab islamarkaana ay u badan yihiin dhalinyaro soomaaliyeed dhalinyaro soomaaliyeed waxay noqon karaan caqabad hortaala dowladda hadda jirta ee waxayna noqon karaan fursad ay dowladda soomaaliyeed ka faa'iideysato sideed milyan ayaa lagu sheegaa dhalinyarada soomaaliyeed dowladda waxaa hortaala fursad in dhalinyaradaas ay uga faa'iideysato dhanka wanaagsan islamarkaana horumarka soomaaliya iyo nabadda ay ka qayb qaataan dhalinyarada waxaan aaminsanahay in haddii dhalinyarada shaqo loo sameeyo in uu madaxweyne farmaajo ka gudbi doono caqabada ah dhalinyaro badan ayaa shaqo la-aan ah islamarkaana ka qayb qaata xasilooni darada dalka jirta Eh, isku soo wada duub eh, waxaan aaminsanahay fursad ayaa jirta loogu gudbo caqabadaha midda ugu dambeeya walaalkay uu sheegay oo qadka taleefanka la qayb qaadanaya mustafa waxay tahay in eh, madaxweynaha uu fahansiiyo shacabka soomaaliyeed inay jiri karaan caqabado loona baahan yahay safar iyo dhaba adeeg in loogu gudbo dowlad kastoo timaada waxaa hortaala caqabad fursadna way hortaalaa soomaaliyeed waa inay dhaha furaan fahmaana caqabadaha dowladooda haysta ayna la xaliyaan ilaa xad ah ayna u sabraan eh, caqabadaha iyo eh, fikradaha kala duwan ee kasoo bixi kara nidaamka afarta sano ee soo socota aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin bashiir macalin khaliif oo ah suxufi degan magaalada istanbul faadimo cabdicali oo ah gabar u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhallinyarada oo ku nool magaalada muqdisho iyo mustafa maxamed cali cadle oo ku sugan magaalada milano ee dalka talyaaniga waxay marti ugu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelya
waa tahay madasha dhallinyarada ayaad dhegaysanayseen nuur xasan nuur bukhaari ayaa inala socodsiinayay mar kale nuur intuusan ka bixinin aan weydiisto inuu inoo dulmaro qodobadii sboortiga haye nuur mahadsaned jamaal haddii aan ku bilowno horyaalka seeriya aada talyaaniga kooxda yuventus ayaa sii xajisatay hogaanka kadib markii ay xalay afar gool iyo gool ku garaacday kooxda balermo yuve oo hadda toban dhibcood ka horeysa kooxda kusoo xigta ee roma ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqday ciyaarteedii xalay weeraryahanka reer argentiin paulo dibala oo saxiixay laba ka mid ah goolasha goolasha kale waxaa yuventus u keenay ciyaaryahanada kale ah claudio markisio iyo higuain goolka keliya ay la timid balermo waxaa u saxiixay ciyaaryahan evelo jojev wuxuu ahaa goolka keliya ee yuventus laga dhaliyo lixdii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka seeriya-aada kooxda kaalinta labaad ku jirta ee roma ayaa soo gaabin karta dhibcaha ay horyaalka ka horkacayso yuve haddii ay habeen dambe ka badiso torino dhinaca faransiiska haddii aan eegno kooxda monaco ayaa iska lumisay fursadda ay ku kordhin lahayd dhibcaha ay ku hogaaminayso horyaalka liigwanka faransa kadib markii ay xalay barbaro gool iyo gool ah la dhaaf weyday kooxda bastia kooxda bestia iyada ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyay laacibka dalka geni sediyo diallo balse waxaa monaco u barbareeyay weeraryahanka reer burtuqaal bernardo silva kooxda haysata horyaalnimada ee paris saint germain ayaa uso usoo jirsan doonta monaco hal dhibic haddii ay axadda garaacdo kooxda tuluuse caawana waxaa dhici doona kulamo ka tirsan liigwanka kooxda maqse ayaa fooda dari doonta kooxda khen unjiu waxaay fooda dari doontaa nons afcon waxa ay la ballansantahay liil loqian iyo niis ayaa is arki doona halka mes iyo nant ay isla ciyaari doonaan dhinaca ingiriiskana toddobaadkan waxaa la ciyaari doonaa wareegga shanaad ee koobka f ega ciyaarta ugu horreysa waxa ay galabta dhex mari doontaa kooxaha banley iyo lincoln ciyaaraha kalena caawa fiidkii ayay dhici doonaan kooxda huddersfield town waxa ay martigelin doontaa naadiga manchester city middlesbrough iyo oxford united ayaa is arki doona leicester city waxa ay la ciyaari doontaa kooxda millwall halka chelsea ay la ballansan tahay caawa kooxda wolverhampton wondres dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waa naga intaa
waa tahay nuur xasan nuur bukhaari aad buu mahadsan yahay dhinacii heesaha dhegaystayaal aan idiin soo qabanno heestan faadumo ee uu ku luuqayo fanaanka maxamuud gaywarow
cabku faaxdanaagaha falagii daruuriga filan waysadoodani ma fartumadooda falanaa lahayow laba isfiirsanaysa kuwa kala faniinjo ka faa'idaysanay waxay ula fadlinayaan faraska ugu joogaan inay kala fadduumaan kala fadta haystaan fahmi waayey anigu ye hayska farandulayso e faalo iyo jacaylkeed ma ka faraxashaa horta horta yaana fududan yaana fududan horta horta yaanan fududan yaana fududan farta sooma ay qorin farriin beena inay tahay fadumo aanu diro taar horta horta yaana fududan yaana fududan farta sooma ay qorin farriin beena inay tahay fadumo aanu diro taar foridaydiyo jacaylkaygii faalalay kuwa foodagooyo yaa salaam codka baxsan ee fanaanka maxamuud xaaji cali geebarow iyo heestiisii faadumo dhegaystayaal waxaa ay gunaanad u tahay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana wuxuu ahaa maxamed cabdi sandheere tan iyo galabta afarta galabnimo inta aan dib dambe hawada u kulmi doono waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
cabku fooridayidiyo jacaylkaygii faalalay kuwa foodagooyo fogaantaydii eersaaday fadumoy jacaylkiyo fakri aan wadaagnay fagaaraha ka sheegtaye maxaad iga filaysaa inaad meel afanato faca aad la nooshahay ama aad faayoobayn filiya ku daawada ficnaanteeni hore iyo farxadiyaan soo siday furihii jacaylkana ma iska foorarshaa